بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق طلاقة iyo furitaanka kitaabkiisii weeye oo nikaaxi baa inoo horeeyo dee kolley dalaaquna waa furid la furayo ama dee cismadii iyo caqdigii nikaaxa taas furideedii weeye sanbaabu u raaciyey oo dee maratala nikaaxii ugu xogsiiyey wuxuu uhi markaas shaarixa tarjamada dambe leh baabu taxriimi dalaaqi alxaa'idi bigayri ridaaha waanahu low khaalafa waqaca adalaaqu wayu'maru birajcatiha waa tarjamo dheer wuxuu yihi baabu bayaani taxriimi dalaaqi alxaa'idi bigayri ridaaha wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayey haweenaydii caadada lahayd in la furaa inay xaaraam tahay bigayri ridaaha waa ridaheeda la-aanteed oo dee malaa khulciyo waxaasuu saarayaan oo macnaa haweeneydu kol haddaanay daahir ahayn in la furaa dalaaqaasi dalaaq bidciyuu noqonayaa dalaaq bannaan ma aha waa mid horta taasi waa qeyb wa annahu waxaa kaloo u baabaysan yahay caddayntii la caddaynaya annahu shaksigii bal maalan mudalliqi low khaalafa hadduu dee waa macsiyo in haweeneydii la furo iyadoo xayd leh ee tiibuu khilaafay oo iyadoo caadadiila ayuu dalaaqii riday waqaca dalaaqu inkastaba xaaraam ha noqdo macsiyo haba noqdee laakiin dalaaqi uu dhacayaa wayu'maru waxaana la farayaa isaga birajcatiha ceshe uu soo ceshado kolle waa tarjamo dheer waa imaam nawowi tarjamadiisii qurdibi oo kale mufhimkiisa tarjamo ka kooban oo macnahanna xambaarsan bay ahayd oo wuxuu dhigtun baabu dalaaqi sunnati manaa dalaaqa wuxuu uqeybsamaa mid sunniya iyo mid bidciya marka baabkuna wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay dalaaqa sunnigu suu yahay oo dalaaqii sunnaa bal maalan dalaaqii bidcigaa muxuu noqon haweeneydii oo xaydle in la furaa waa dalaaq bidciya waa macsiyo ma banaana kolley sababtana marka dambaan ogaan doonaa dalaaqa sunnigiina muxuu noqonayaa sida dee axaadiisa inooguba imanaya rasuulka ilaahay uu tusay uu tilmaamay ee uu ku hanuuniyey saxaabigii arrintani ay kaba dhacday haweeneydii oo daahira oo duhrigaasna weliba aanay ninka isku arag aanu la kulmin oonu jimaacin oo la furo ama iyadoo uurle la furo oo dalaaqii sunniga ahaana waa haweeneyda daahirkaa weliba duhri aanay ninka ku kulmin oona isaran oonu jimaacin ama taas la furo ama iyadoo waxa weeyaan xaamil ah oo uurlo dee ruuxu uu ku talagalay ciddadu inkastaba haba dheeraatee waa ku talagalaybe bal taas la furo kuwaas baa sunni noqonaya bal waana taa xadiidka inooguba iman doontaa kolley baabku waa dheer yahay waa baab dheer waana xadiid keliya iyo riwaayaadkii iyo duruqdii baabka intaa leegi waa xadiid keliya iyo duruqdii iyo riwaayaadkii oo dee bal kolley yar qufacan yahayo daraaddeed ma garan kara inaan baabka wada gaadhsiin karo ee baabka oo dhami nimanka inoo muuqda waa xadiid keliya xadiis labaad ma laha waa xadiis ibnu cumarun isagaa riwaayaadkiisa iyo duruqdiisu ay badan tahay way kala taamsan yihiin bal markaas kollayna dee baabka ayun baan la socon doonaa kolba wax baan ka soo qaadan doonaa axkaamtii baabka in sha allahu tacaala wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna yaxya bnu yaxya الtamimiyu qaala qarأtu calى malik bni anasi can naafici can ibni cumara anahu dalaqa imraأatahu wahiyo xaa'id sanadku imaka dee hadal ma laha waa dadkii ay nagu badnaa waana silsiladii silsilatu dahabba malik can naafic can ibni cumar silsilatu dahab wuxuu yihi ibnu cumar ba anahu dallaqa wuxuu furay imra'atahu haweenaydiisii walxaal hiya xaa'idun iyadoo caado leh oo xayd leh ayuu furay haweeneydan imaam nawowi kitaabkiisan tahdiib alasmaa walugaat in ibnu badish la yidhaha isagoo kaba soo naqlinaya aamina bintu khifaar baa la odhanayay taas ayaabay soo naqliyeen waxaa kaloo musnadka imaam axmed kuba sugan dariiq kaba xoog badan nawaar magacaase waa suurtagal markaasuu xaafid yidhaah midna ismi inuu yahay midna laqab inuu yahay bal haweenay uu qabay baa waa waqtigii rasuulka ilaahay ayuu furay fii cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam fasaala cumaru cumar oo aabbihiia markuu ogaaday arrinkaas ayuu weydiiyey cumaru bnu lkhadaabi rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam can dalika arrinkaas oo ah haweeneydiyoo xayd leh in la furo xukunkiisu wuxuu yahay waxaa dhici karta dee inay markaas ugu horreysay arrintan oo su-aashu taa keentay inuu dee ogaaba inaanay bal waxa weeyaan nahyi jiroon xaaladan aan layso oo sharcigu fasax ahayn ee bal wixii lagu xalinayo dee u noqonaysay xal inuu rasuulka ilaahay weydiinayay bal adigu rasuulka ilaahay buu weydiiyey faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi murhu amar waa inankaaga cabdullaahi bni cumara falyuraajicha haweeneydaa uu furay dee siday noo dambaysana dalqo keliyay ahayd wuxuu ku furay ha soo ceshado uma liyatrukaa ha ka tago ha daayo weeye dee kol hadduu soo ceshado nay imika halkan ridaheediiyo waxyaalaha rajcada looma baahno oo ninku waa inta ay ciddada ku jirto waa soo ceshan karaa iyadoo iyadii xataa aan laga talagelin ee ha soo ceshado markaasna ha ka tago macnaa ha daayo iyadoo cismadiisii ku sugan xataa tadura xaydkaa markan ay ku jirto ilaa ay ka daahir noqonayso uma taxiida welibana taas ku muudayn si aanay arrintu u noqonin ceshi uu soo ceshaday si u furo uun oo dee dhici karta maalmo dabadeedba uu furayo ay ka xaydayso ujeeddadu duhrigaas ha daayo duhrigaas saa ha ku dhammaysato ay ka markaa ay dee xaydkan uu ku furay ee uu soo ceshanayo ka dambeeyey uma taxiida waa xayd labaad ay xaydayso uma tadhura xaydkaa labaad ay ka daahir noqon marka ay xaydkaa labaad ka daahir noqoto uma in shaa hadduu doono oo dee ra'yigiisu isbedelay wixii dalaaqa kuma xambaaraya meeshii uu ka baxay amsaka u haysan bacdu intaa dabadeed oo dee sii baabay ku wada joogi wa in shaa hadduu doono weli mowqifkiisii hore uu ku sugan yahay oo inuu furo uu rabana markaasuu dallaqa furi laakiin goorma qabla an yamasa intaanu duhrigaa u tegin eena is-arag aanu la jimaacin rasuulku markaa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fatilka taasi ishaaraduna waa xaaladan ah xaaladan duhriga waxa weeyaan dee markaa haddii ay la noqotay isagoon u tegin uu markaa dalaaqii ridaya alciddatu ciddadii weeye waa ciddadii alatii ciddadaasoo amara allahu ilaahay amray caza wajalla an yuan yudallaqa lahaa in la furo oo lahaa waa fiihaa dheh laanta macnaa fii baan kaba dhigno iyada dhexdeeda annisaau haweenka in la furo oo macnaa ilaahay qowlkiisii uu yidhi yaa ayuha الnabiyu idaa dallaqtum الnisaa fadalliquuhuna liciddatihinna macnaa dumarka haddaad furaysaan doontaan inaad dumarkii furtaan fadalliquuhuna fura liciddatihinna ay fii ciddatihinna ama dee fii waqti ciddatihinna waqti ay ciddadooda u bilaabmayso ciddadooda ay gudagelayaan oo markaa la furaba ciddadii ay u bilaabmayso tirsigii taas waqtiga caynkaasa fura tiibaa tan ah ayadda qur-aanka ayaa macnaheedu tan yahay oo ah duhri in lagu furo haweenaydii aanay ninka is-arag oonay ninku ala kulmin in lagu furo taas bay ciddadii ilaahay amray idmay dumarka haddii la furayo inay iyagoo xaaladaa ku sugan oo gudagelaya taasi markiiba ay u bilaabmaysa in la furo saasay noqonaysaa bal taa ha yeelo bal xadiidku sidaan soo sheegayo waa xadiid keliya riwaayadii hore ayaan haynaa riwaayaadkuna way badnaan doonaan waxyaalo ziyaado ana kuwa dambe waan kuba arki doonaa dee baabkuna wuu iskaba yar dheeraanayaa kolley axkaamta meelaha ku suganna dee layskuma wada dul taagi karo oo dee haatan idinkuna dee maaha dembina waa matino ruuxuna waa baxsin karaa shuraaxdii waa daalacan karaa bal madaanna waan idin tilmaami doonaa kol kol xadiidka sharaxiisa iyo dee waxyaalaha masaa-isha kubatu sugan meelaha uguba mudan riixu uu bal isagoo aada ugu fiirsanayana uu laabmi karo oo bal maalan muraajac ahaan xadiidka horta bal tan siuu inoo filmay maka rasuulka ilaahay wuxuu amray inuu soo ceshado dalaaqii xaydka dhacay waxaana inoo dambaysa markuu taa maqlay inuu ka cadhooday cadhaduna waxay keenaysaa dee shay aan bannaanayn oo ruuxu uu sameeyey taasna waxa ay tahay waana ijmaac ummadda ah inaanay bannaanayn haweeney xayd leh in la fura kolley qolooyinkiina sharaxa haysta waxaa raacsan imaam nawowi ijmaaca markuu soo naqlinayo calaa taxriimi dalaaqi alxaa'idi alxaa'ili bigayri ridaha laba ayuu israaciyey wasfi waa iyadoo xayd leh oo bal masalan taasna ay xaa'il tahay ujeeddadu aanay uur lahayn oo kale uur iyo xayd miyay iskelayaan oo haweeney uur leh xaydna miyay yeelanaysaa in waa masalo kolley dee imaka meeshan ama mar kalena aan yar ishaari doono oo dee qolooyin ay imaam nawowi ay kaba mid yihiin ay leeyihiin waa suurtagal haweeneydu iyadoo xayd iyadoo uur leh in haddii dhigri kaba yimaado ay xaydna leedahay laakiin halkan dee marka caynkaasay uur leedahay xaydna jiro xukunkan way ka baxsanaanaysaayo raad xaadkaasi haddii balaan xayd nidhaah taasiir kuma laha waana jiraan dawaa'if kaloo culimada kaba mid ah oo badanoo lamay labadoodu isma gelayaan oo haddii haweeney uur leh dhiig lagu arka dhiiggu waa dhiig fasaad dhiig fasaadee dhiiggii xaydkee dabiiciga ahaa ma aha oo iyada markaa hadalkan xayd iyo xayl in la israaciya iyaga agtooda ma imanayse laakiin cibaaradu ma aha wax iska dhacay uun macnay xambaarsan tahay labada wasfu israaciyeen bal taasi waa mid bikayr ridaahna wuxuu jeeda hadday iyadu tii dalbatay tahay oo khuluc iyo waxyaalo laba timo iyadii baaba doonaysa ee waaba ridaheedii oo baab kalay noqon bal haddaba in taasi iyadu waa mid horta waa xaaraamnimo maxaa dhacaya marka waa arrinta labaad ee baabka inoogu sugan hadduu ruuxi furo iyadoo xaydkiile horta uu dambaabaya inay xaaraam kol haddaan nidhi waa macsiyo haweeney xaydla oo la furo dembaab baa meeshiiman ruuxu macsiyo ku dhaco uu dambaabaya arrinta kale meesha jirtaa waxa weeye dalaaqii kol hadduu dalaaq macsiyayo waxanba uu dembiyo waanu bannaanayn ma dhacaya mise ma dhacayo iyadna axaadiisa baabkay noogu sugan tahay oo dalaaqu haddana taasi haba jirto macsiyo ha ahaadee waa wax dhacaya taas baaba dee xadiidka imika riwaayadan imakaba inoogu soo horeysa ay noogu sugan tahay ninkii in la amrayo in la soo ceshado haddii dalaaqu aanu dhacahayn oo la leeyahay kol hadduu macsiyaba yahay raad ma laha ama nahyigu fasaad buu keenaayo sida cibaadaadkiiyo waxyaalahaasbo aan wax ka soo qaad lahayn kol haddii nahyi meeshii jiro tanna wax ka soo qaad ma laha soo cesho lama yidhaaheen soo cesho lama yidhaaheen ee bal markaa arrinkana kalena waa taas marka waxaa inooguba sugan dalaaqii xayd haweeney xayd leh dalaaqeedi waa xaaraam waa mid in haddii ruuxii saa ku furay waa dembaabayaa waa arrin kale haddii uu dhacana dalaaqina waa dhacaya maxaana la faraya rajcadaas oo dee kolley barhkoodna ay sunno ka dhigaan amarkan kuwana ay waajib kaba dhigaan daahirkuna amarkani uu keenayo wujuub uu keenayo bal waxa weeye intaas weeye inta imika halkan aan imika horreysiinaynaa in waxaa sheekhu raximah llahu tacaala dee arrinkan ijmaac kol hadduu yidhi marka waxay ka dhigan tahay khilaaf ma jiro laakiin wuxuu sheegaya halkan sharaxa ku sugan khilaaf aan ictibaar lahayn halkan inuu jiro oo wuxuu uhi washadda bacdu ahli daahir faqaala laa yaqacu dalaaqu liannahu gayru ma'duunin lahu faashbaha dalaaqa alajnabiya dadkan nimankan daahiriyada barhkood baa halkan shuduud laba yimi oo wuxuu markaa bacdigaas yidhi dalaaqaasi maba dhacayo kol haddaan shareecadu fasaxahayn oo waxaan shareecadu idmin ay tahay dee wax ka soo qaad ma laha haweeney ajnabi oo la furo kalu noqon kollayna balaa bacdigaas ibnu xasmi buu u jeedaa masalada dee hadalka ku dheereeyey taasna raajax yeelay dee isagu hadduu sheekhu tan kaba cabiray qolooyin rawaafid iyo khawaarijun bay u tiiriyaan ibnulqayim maya ibnu waxaan ujeedaa in ibnu cabdilbar oo kale wuxuu kaba dhigaa ahla adalaali walbidac ayuunbaa qowlkoodu kaa yahay laakiin waxaa jira laba imaam ee bal ibnu xasmi iyo daahiriya waa taa ay qolooyinkanba sheegeen wixii kalena khawaarijiyabay kaba dhigeen rawaafid ama ahlulbidace laakiin ibnu taymiya isaguna masalada wejkaa kala maray hadalkana dheereeyey waxyaalo badanna yidhi oo isagoo la un dalaaqaasi ma dhacayo kallay dee ibnulqayimna sheekiisu dariiqii uu maray ayuunbuu maray oo bal waxyaalihii uu sheekiisu la yimaya waxyaalo aqyiso ah ama qiyaasyo kala duwan ayuu laba yimuu qowlkaa ku xoogeynayo bal waxaan leenahay un se nusuustan hayna waa nusuus cad in dalaaqaas la tiriyey ceshigan baaba taa keenaya qiyaaskuna fii muqaabalati nasli faasidlictibaar buu noqonayaa bal markaa kollayna duruqda iyo wixii jiriya hadalkaas xaafid muxajar raximah llahu tacaala bastin fiican buu ku leeyahy masalada ama dheer oo duruqdii uu soo ururiyey bal riwaayo-in muslim uu gooy oan u gooyey laakiin dee ishaaradeedu ay taalo oo taa uu ictimaadsaday ibnu taymiya ay ictimaadsadeenna waa ugu dambayn haddii aan gaari karno taasna culimadu dee aqwaal waxyaalo yidhaaheen way tawjiihiyeen iyagu halkay wax kale kaba yidhaaheen laakiin nusuustan nusuus aynu meel ka marna ma jirtee bal waxaan leenahay in qolooyinkaa hore dabadeedna dee bal waa saas labadaa imaam bay qowlkooda tahay se nasku waa cad yahay dalaaqu waa dhacaya wax banaanna maha waa dalaaqa bidciga wixii bal intaa dhaafsanna haddii alla yidhaaho dee bal xadiidkan kolba wixii aan soo qaadi karno soo qaadayna ee bal imanka intan yar horreysiiyey intaasba weeye qolo idhi rajcadan waxaa looga jeedaa rajcadii luqawiga ahayd aynu xaaladii ka laabmana dee markay xaqiiqo sharciya xaqiiqo luqawiya kulmaan xaqiiqada sharciga la horreysiiya waana rajcigii dee imanka sharciga ah un baabay tani tahay oo bal taasna weeye marka wuxuu yihi riwaayaadkan sii yar wadaya xadaثna yaحyى بن yaحyى وqtaybaة وبن رمxin والlفظ لyaحyى lafdiga yaحyى بن yaحyى ayaa leh qala qtaybaة xadaثna layث وqال الآkخarani أخbarana layث بن سacد maعnaa saddexan sheekhe mslimba layث بن سacد bay ka wada wariyeen lafdiga inoo soo socdana waa lafdigii yaحyى بن yaحyى التmimi xagga siiqadana yaحyى isagu wuxuu yihi may qtayba yihi xadaanaa laython isagoon aabihii sheegin xadaanaana yidhi labada kale ise maxay yidhahdeen akhbaranaa xadaanaa bedelkeeda weliba magacii aabihiina way raaciyeen allayth bnu sacd can naaficin markii hore imaam malik baa xadiidka naafic kaba wariyey imikana imaamkii labaadee dee isaga waktigiisii uba dhigmayey taas ayaaba bal shaafici oo kale o idhaah isaga xagga fiqi ahaan kaga horeeye laakiin xertiisii baa dayacday nina dadkii xertiisaabaa cilmigiisii naqliyey oo dabdiyey oo nashriyey lays ibnu sacadna waxaa gabay isaga xertiisii baa gabtay oo cilmigiisii qaadi weydo oo nashrin weyday isagaaba huwa afqahu min ayuu kaba cabirayay dee waana kuba qoomamaynayay inaanu gaadhin si uula kulmo ee mana gaadhi karaa maya u gaadhi karlaa mala hadduu hore utago isagoo yar masare waxa weeyaan in si uu cilmigiisa uga xambaaro can naaficin can cabdillaahi anahu dallaqa imra'atahu أنه cبداللahi بن cمر dلqa wuxuu furay امرأة امرaأة lahu isaga u sugnaatay walxaaliya xaaid iyadoo xayd leh horena waan usoo sheegnaye waصfigu markuu dumar u khaas yahay ean rag la wadaagsan ahayn uma baahna ta in la geliyo tadan ta'dan faariqada ee mudakerka iyo muanadka kala farqisa waa wixii labadaba ka wada dhexeeyaa lagu kala farqiya xaydka oo kale rag ma xaydo uurkana dee rag ma uureyso sidaa daraaddeed xaa-idun iyo xaamilun iyo baa la odhanaya looma baahna xaa-idatun kolley markaa dee marka la leeyahy waa tii sifadeedu ay taa ahayd iyo xaamilatun in laba yidhaha xaamilatun waa la odhan hadii wax madax lagu sido ama dhabar lagu sido dee rag iyo dumarba taas waa wax ka dhici kara markaa xaamilun iyo xaamilatun waa la odhan laakiin wixii markay xamligii calooleed ay tahay ama uur ay tahay xaamilun wey halkana waa xaaid meshi ma imanayso wahiya xaaidun muxuu furay tadliiqatan waaxidatan dalaaq keliya ayuu furay faamarahu rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay baa amray eeg dalaaqu dalaaq keliyuhaa saddex mu ahayn siday barhkood yidhaaheen an yuraajicaha inuu soo ceshado eeg waa mid uma yumsikahaa uu haysto ujeeddadu cismadiisii oo markuu soo ceshado markaaba haddana aanu furin markii duhrigii la gaadhay xataa tadhura ilaa horta xaydkan ay markaa uu ku furay ka daahir noqonayso uma taxiida ay xaydayso duhrigaasna si ha ku daayo cindahu agtiisa xaydatan ukhraa xayd labaad uma yumhilahaa deedna muxuu amray inuu sugo korto iyadii uu sugo xataa tadhura ilaa ay xaydka labaad min xaydatiha xaydada labaad ka daahir noqonayso marka ay duhrigaa kala gasho duhrigii hadda ku xigay maaha xaydkii uu ku furay waa duhrigii ka dambeeyey fain araada hadduu markaa doono an yudalliqha inuu furo oo weli halkii dee inaanu hays inuu haysto aanu doonahayn falyudalliqhaa ha furo xiina tadhuru markay xaydkaa dambe ka daahir noqoto min qabli an yujaamicahaa intaanu jimaacin waayo hadduu dee jimaaco waa ta aan leenahay duhri lagu jimaacayna haweeneyda in lagu furaa ma banaana waxaa dhici karta inay uureysato uu hadhow ruuxani kaba murugoodo oo markii haddii dee uurkan u ogyahay aanu fureenba haddii xamligu laakiin uu soo baxo waa wuxuu ku talagalay oo iyada taasi way u banaan tahay min qabli an yujaamicaha fa tilka adaba xaaladaasi xaaladna waa xaaladaa ay tahay dee waxa weeyaan imaka in ay tahay in dee xaaladan duhriga weeye waa duhriga ay daahir noqotay ee weliba xaaladaa duhriga aanu isagina laba kulmin alciddatu ciddadii weeye waa caynu lcidda ama waqtigii ciddada alatii ciddadaasoo amara allahu ilaahay amray an yudallaqa in la furo laha ay fiiha annisaa dumarka waqti ay gudagelayaan bal taa la furo wazaada bnu rumxin fii riwaayatihi xadiidkaas waa lafdigii aynu kusoo marray kii maalik oo kale ibnu rumxi haddaba waa saddexdii sheekh ee muslim ee lays ka wada wariyey mid ahaa moxamed ibnu rumxin wuxuu ziyaadiyey riwaayadiisa wa kaana cabdullahi cabdullaahi bnu cumar wuxuu aha idaa su-ila can dalika haddii laba weydiiyo la yidhaha ka waran nin haweenaydiisii oo caado leh ama xayd la furay taa la weydiiyo qaala liaxadihim waa kii saa'ilka ahaa midkood buu ku odhanaya waa ciddii weydiinaysay ama anta dallaqta imra'ataka maratan aw maratayni faina rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam amaranii bihada ama anta kollay tarkiibkani waxay leeyihiin waa anti masderiyad ahayd oo ma zaa'idii ay la socoto markaasna la iskuba idqaamay waa an ma maadaa zaa'ida ah ficil kaani'ina waa xadfan yahay halkan oo bal maalan iyadiyo ismigeedii iyo bal maalan taas la wada xadfay oo arrinku waxa weeye markaa ama laqbadu ay noqonaysaa kollay de ibnu malikna mala alfiyadiisa waxaabay kuba sugan yihin kutubtaas ama sharaxadiisuna bed shaahiday soo qaadaan abaa kharaashata ama anta addaa nafarin waa tarkiibkan siday ku xaliyaan oo macnuu uu yahay markaas an kunta maadi haddaan zaa'ida ka dhignay bal an kunta oo in damiirkan antayna markii dee waxa weeyaan intani la gooyey damiirkii kollay ta'dan dee ah damiirkan dee ismiga laba xidhsanayd ee damiirkan mutasilka ayuunbaa infisaal kuba yimo anta uu noqday laqbadii markaa maxay noqonaysaa ama anta ay an kunta haddaad tahay adigu waa saa'ilkii waa tarkiibku wata dallaqta mid furay imra'ataka haweenaydaada maratan mar oo dalaaq baa kaa dhacday aw maratayni alama laba goor laba dalqadood baa kaa dhacday kollay waxaanan eegaynaa hadal baan gelinaynaa oo dee markaa faraajicaha soo cesho jawaabta ama hadalkaas baana faina rasuula allahi de jumladan dambe ay tacliilkeedii tahay haddii hal dalaaqeed aada ku furtay haweenaydii xaydna ay leedahay ama laba aada ku furtay war soo cesho sababtuna waa maxay faina rasuula allahi sala allahu alay waslam tani waa tacliil markaas faraajicaha de soo cesho ama waa inaad soo ceshato waayo faina rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay amaranii bihaada arrinkaasuu i amray oo muxuu i amray dee haweenaydaydii oo xayd lahayd intan furay hal dalaaqeed aan ku furay inan soo ceshado taasi waa hadduu ay waxu harsan yihin wain kunta haddaad tahay dallaqtaa mid furay alaaan saddex baad kuba furtay oo ama dee waxa weeyaan markii hore labaa kuu horeeyey tani waa tii u dambeysayba ee ku harhsadayd oo iyadoo xaydaatina furtay ama bal saddexdii baad israacisay haddii bal maalan taas ay dee waxaan say jamaahiir alculamaa yidhaahaan ay dhacayso waana wax baabkan ka dambeeya inooguba iman doona masaladaasi haddii arrinku adigu saddexdii aada kuba furtay faqad xarumat calayka haweenaydii xaaraan bay kaa noqotay oo dariiqa aad kusoo ceshataa ma jirto xataa tankiixa ilaa ay ka guursanayso zawja nin hayraka adiga kayrkaaya oo dee ninkiina uu la kulmayo wacasayta allahi welibana arrintu maaha un haweenaydu inay xaaraam kaa noqonayse wacasayta allahi ilaahayna waad caasiday فيma amaraka wixii uu ku amray min dalaaqi imraatika haweeneydaada dalaaqeedu fadalliquuhuna licidatina waqti ay ciddadooda gudagelayaan oo ciddadu u bilaabmaysa in la furay tanna kol hadday xayd tahay xaydkaasi uma tirsanaanayo ciddaduba way ku dheeraanaysaa xaalo aan lagu fasixin ayaad ku furtay oo dee taas macsiyana waad ku dhacday haweeneydna xaaraan bay kaa noqotay min dalaaq imraatika qaala muslimun muslim baa wuxuu yihi waa imaamkii kitaabka lahaa jawada uu fiicneeyey allaythu layth ibnu sacad fii qowlihi uu fiicneeyada uu sugay weeyo waa dabdiyo si fiican buu xadiidkan u dabdiyey macnaa adqan si aan kayrkii u dabdin kayrkii u sugin buu xadiidkan u sugay oo fii qowlihi tadliiqatan waaxida ee barhkoodna uu furay unbay ahayd oo mubham ah ma mid buu furay ma labuu furay ma saddex buu furay intii midna kuwa qaarkoodna waaba tan riwaaya daciifa saddex buu furay ee kuba timi isagii laakiin dee qolooyin kaleo la wadaagsado inoo dambeeyaana way jiraane wuxuu leeyahy imaam muslim hagaag buu u dabdiyey xadiidkii u sugay oo waa ka yidhi dalaaq keliya ayuu wuxuu ahaa wuxuu furay dee waana dalaaq horeo imika dalaaqiisii horena waa dee intii kalena way uba harsanayd tadriiqatan waaxida alxadiidku qeybtii hore wixii aan kuba soo aragnay waa taasba oo waa ta aan sooba sheegnay waxaana kolley markaa horena waan raacinaybe meeshii waxaa iyadana jirta ruuxu dalaaqa bixiga hadduu ku dhaco ee dee san uu xadiidka ibnu cumar kuba sheegay dalaaqina aanu dhammaani ay waxay hadhsan yihiin iyadoo xayd lou furo waxaa la farayaa inuu soo ceshado haweeneydiisii kolley in la farayaana waabay ku ijmaacsan yihiin culimmadu ee khilaafkoodu waxa weeye rajcadaasi ma mustaxab bay noqon mise waa waajib haddii dee taas nafteeda oo la amrayay aanu ku dhaqaaqinuu sidii ku daayo ciddadii haba dheeraatee way soconaysaayo dee walow intay ciddadii wax ka harhsantahe la farayo laakiin hadday ciddadii saa ku dhammaato dee hadal dambe oo la yidhaha soo ceshi ma jirto dee waxa weeyaan kolley madhabka shaafici marka la eego oo abu xaniifa iyo reer kuufa iyo awsaaciyan ay kuba tegeen rajcadan mustaxab bay kaba dhigaan laakiin welibana imaamna wuxuu utirinayaa fuqaha almuxadisiin iyo axmed iyo kolley weji labaad oo shaaficiyadu ay leedahay waa jira maalikii asxaabtiisii baa waajib ka dhigaya laakiin amarku kol haddii macsiya laga soo laabayeyna alfaadiina amar ay ku yimaadeen amarkiina asalku uu waajib yahay kolley qolooyinkaale dee rajcadani waajib bay noqonaysaa si uu macsiyadan uga baxo dembigan ugaba baxo ama uuga soo noqdo taasi qowlkoodu bal waxa weeye qowlkaa dee xooggaluu noqon arrin kalena way jirtaayo dee waxaan idhi waxaa labada shay ee aan idhi halkan ma banaana iyadoo xaydle in lagu furaa ma banaana iyadoo duhrioo loo duhri ay daahirba tahi laakiin ninkii ay is arkeen duhrigaasna in lagu furaa ma banaana bal xaaladan xaydkii baa lagu furay waxaan nidhi waxa ay tahay waxa ay dee dalaaqii sunniga ahaa noqonaya dalaaqii ilaahay idmayna noqonaya dalaaqii waafaqsanaa fadalliquuhuna liciddatihinna noqonaya duhri aan haweenaydii ninkii aanay saraba uu furo taas buu noqonayaa bal saddexdoo la israaciyo taasiyo bal waxaa ku sugan way noo dambaysaa taasi oo ma bidciba mise waa dee waxa weeya maaha iyo xagga dhicitaankeeda waa wax inoo dambeeyo baabkan dambeeya inooguba iman doona iminka masalada intan baan ka hadlaynaa haddaba in kol haddii ay taa tahay xaydkii waxaa loo diiday in xaydka lagu furo dee way isku waafaqsan yihiinoo xaydkaasi uma tirsanaanayo kasoo qaado iyadoo markaa xaydkii bilowday buu furay iyadoo bulan dalaaqina uu dhacay baa nidhi haweeneydna kol haddii la dalaaqo ciddaa meeshii imanaysaoo laazimaysa intaa xaydka ay ku jirtaa uma tirsana oo xataa haddii la yidhaha aqraadani waa xayd iyo haddii la yidhaha aqraadani waa duhri toona uma tirsana markaa muddadii baa ku dheeraanayso iyadii baa dhibi ay ugu sugan tahay muddo aanay ciddo tirsateen bay weli ku baaqi noqonaysaa ciddadii waa taase bal markaa xadiidka laakiin maxaa inoogu sugan rasuulki ilaahay duhrigii ku xigay hadda kii naftiisii umuu fasixin inuu ku furo hadduu doonayo inuu furo ee kaasna ha sugo xaydkale ha xaydo xaydkaa kale markay duhrigii ka dambeeye ay daahir noqoto ayay markaas waxa weeye ayuu furayaa culimmadu kolley arrinkan ah rasuulka ilaahay inuu amray dalaaqii inuu udibdhigo duhri kaba sii dambeeyo kii ku xigay xaydkaa markaa uu kuba fure uu ka soo ceshanayay faa'iidada taakhiirka ku sugan iyadoo ruuxii ay u badnaantahay duhri aanay isku arag inakana waa duhri kol haddaanay isku aragna dee waxay taasi keenaysa inuu ku furi karay halkan oo kale markay dhacdo dibdhigan maxaa faa'iidada ku sugan kollay culimadu aqool bay leeyihin malaa kuwa ugu ahamsan waxa weeyaanu si aanay u noqon rajcadan iyo soo coshigan inuu wuxuu usoo ceshaday inuu furawn oo haddii dee intuu soo ceshado maanta berri ay daahir noqoto berri haddana dalaaqdii ku xeliyo wuxuun baabay noqonaysaa si waxay rajcadan iyo soo coshiganba uu ahaydun qarada dalaaq bal markaasaa la isagii la amray inuu muddo haysto zaman haysto ee weliba dalaaqi u inuu furaa ay u banaanayd bal muddo uu haysto ooba intaasoo ra'yigu isbedelo ooba intaasoo duhrigaa dambe uguba tago oo ra'yigiisiy wixii ay iskaba bedelaan oo dee gurigii iminka burburi laha halkan meeshii uu ku baaqi noqdo bal taas iyada waabayn markaas dee barhkood baaba yidhaha may ee waa ciqaab isagii lagu ciqaabayo macsiyadan uu kuba dhacay tawbadeedii ayay bal waa de inay jinaaye uu geystay buu istidraaj iyo kadaba tag ay tahay iyo daba qabatayn eh waaba ciqaab laguma ciqaabayo barhkoodna way yidhaaheen in barhkood baaba yidhi arrinkani maslaxo kalea kuma suganoo waxaa taa loo amray bal muddaday wada joogayaan inay dheeraato oo bal markaas dhici karto wixii naftiisa kuma sugnaayo kuwa xambaarayay ama keenay dalaaqani inuu meeshii kaba baxo ee ay wada joogaan calaa kulli xaalin xadiidka ta inoogu sugan riwaayad baa jirta si wuxuu duhriga ku xigayba furaya kuwanun baan ku xambaaraynaa waayo riwaayaadkani way cad yihiin taa waa ziyaadaad siqo kuwa kalena waxaan eegaynaa ama dee ikhtisaarun baan kuba xambaaraynaa ama siqadii siqaad dadkii siqaadkaa waxay noo ziyaadiyeenoo duhrigii maaha ee waa duhrigii labaad kii laguma furayay bal taaba wey xaggan xaydka iyo xamligii waxyaalaha kolley masalada ma taabanayo imaka laakiin arrin kaleo sheekhu raximah llahu tacaala halkan kuba sheegay ayay dalaaqa isagoo asxaabtii ama shaaficiye kaba soo naqlinaya dalaaqu yidhaha afar qaybood buu noqon mid xaaraam ah waa masale mufiida oo kollay walaa casharkii ay yar raajinayso haddana inaynu ogaano dee surooyinka haddii meelo qaarkood isagii lagu yar khilaafayna si aan u yar kordhino waa mid isagoo xaaraam ah mid karaaha ah iyo mid waajiba iyo mid sunno ah lakin wuxu uhi sheeku mubaax ma noqdo mustawa darafayn mid la yidhaha waa banaan yaho macnaha karahana kuma sugnaa dee waxa weeyaan sunada maaha ee waa haddii lala yimaadiyo haddii kale way siman yihiin oo si kastay u siman yihin iyada taasi ma jirtuu leeyahy ama sunuu noqon iyo waajib ama xaaraam ama karahu noqonaya waatu isaga kaba cabiray intaa yar waan adaa sheegi doono wixii kale bal culimo kale ay si ay ku suureeyeen bal suurooyinkan gormu dalaaqu waajib noqonaya laba suuruu sheegay maruu waajib noqonayo dalaaqi suurada hore waa alxakamayn ida bacahum alqaadi cinda shiqaaq bayna zawjeyn macnaha laba shaksi oo isqabay baa iskhilaafsan khilaafkoodii baa adkaaday qaadigii baa u gaadhay qaadigii baa muxuu saaray laba shaksi oo xakamayn oo mid xaggeeda ah iyo mid xaggiisa ayuu yihi bal arrintoodii soo xaliya waa nasigii qur-aanka fabcasuu xakaama min ahlihi waxakaama min ahliha taas ilaahay yidhi waa markaa waa ujeedo dalaaqiyaa lagu degdegin yaa markiiba sulxi ha lagu dayo iyo waxyaalo labadii xakam haddaba hadday arkaan oo ay u muuqato inaanay waxa weeyaan meeshii wada joogi karahayn ay u arkaan maslaxadu inay dalaaq tahay marka caynkaasa dee waxa weeye dalaaqii baa meeshii imanayo waatay waajibka kaba dhigayaan waa labadii xakam ee la saaray loo dhiibay ayay arrinkan soo gooyey waxay u arkeen dalaaqun inuu maslaxada ay kuma sugan tahay suuradaa waajib bay dhaha suurada labaadna muxuu yihi fi lmuli idaa madlad caleyha arbacatu ashhur nin baa haweeneydiisii ka dhaartay afar bilood iyo wax ka badan inaanu u tagahayn afartii bilood waa la daynayaa sidaa naskii qur-aanka ahayd afartii bilood markay dhammaato dee waxa weeye waa lasoo joojinayaa arrinku waxa weeye markaas dee haweeneydna dee iyadaa dacwaddii laba timo xaqeedii bay doonaysaa haddaba laba mid baa u gudboon oo isaga laba midun weeye dee qur-aankana waa tii suurat lbaqara ilaahayna taa kagaba hadlaya inuu arrinkii ka laabmo oo haweenaydiisiiyo mucaasharadeedii dib ugu laabmo iyo inuu furo fay-adin tiina waa diiday tana waa diiday labadiiba labadiiba xaggiina waa diiday mana fura ayuu yihi marka caynkaasna qaadigiibaa tan awoodan leh qaadigiibaa awoodda loo waxay leeyihin qaadigi waana dee kolley khilaaf baa meesha jira alasax cinda shaaficiya qaadigii bay markaa waajib ku tahay dalqa rajciya inuu rido oo hadduu dee taas oo kale iyadiiba inaga darar badan baa uguba sugan labadaas suuro waajib bay tahay bui karaahadana wuxuu kaba dhigay bal maalan taas markay dee dhibaata ma jirto xaaladoodu way toosan tahay markaas sabab la-aan unbuu ruuxii uba furay iyada taas waa dalaaq karaaho xadiidkii abqadulxalaal ilaahi adalaaqna waa ka laguma xambaaray ama dalaaqee xaaraamtaa saddex suuruu yidhi suurada koobaad muxuu yidhi waa xaydkan imakaan hayno iyadoon ciwad iyo su-aasheed jirin haddii khulci meeshii jiro iyadaaba doonaysa tan waa ridaheedii ee iyadoo xaydkiina ayuu furay de waa tan imika baabku inoogu baabaysan yahay suurada labaad daahir baabay tahay laakiin uu u tegay oo duhrigaa uu jimaacay qabla bayaan ilxamli iyadoonay muuqana in meeshii uur jiro iyada taas oo kalena de xaaraan buu dalaaqaasi noqonaya suuradii saddexaad maeg waa suuro yaroo qariiba sheeku muxuu yihi bal qolooyinkeeda laba dumar ilaha ogaadeen ida kaana cindahu zawjaat yaqsimu lahuna wadalaqa waaxidatan qabla an yuwafiya qasmaha ninka wuxuu leeyahay dumar buu leeyahay laba dumar iyo wax kaba badan buu leeyahay de waatanoo mid kasta habeenkeedii bay leedahay cadaaladii waataynu soo marnay habeenkeedii bay leedahay mid kastaba habeenkeedii bay leedahay tan buu habeenkeedii la joogo mid baa habeenkeedii uharsanaa habeenkeedii oo dee gaadho habeenkay hoyan lahayd ah oy leedahay oo dee tii kale habeenkeedii way qaatay iyada habeenkeedii dhiman yahay tii buu furay oo kale qasmigeediina muu siin xaqeedii ma siin ujeedadu hoyashadii habeenkaas weli way u dhimanta o way leedahay taasoo kale wuxuu leeya waa xaaraam iyadada sababto xaq ay leedahay meeshii jira oo dee koladii dalaaqi dhacayna meesha uu baaba-iyo xaqii lama oofin karo xaqana way lahayd koladii tii kale loo oofiyo qaybtii qasmigeedii waajibkaabaa meeshii maqan suuradaasi sheekhu wuxuu leeya iyada waa xaaraam ama sunihii muxuu kaba dhigay dalaaqu markuu sunno yahay haweeneydii ayaan cafiifada ahayn ruux dhowrsoon ma aha dee ruuxa caynkaasa dee in la haysto sidaad ninkii kuba yidhi rasuulka ilah inahaa taruddu yadda laamisin uu yihi iska fur bal matalan taas ama se waxay ka baqanayaan alla yuqiim inaanay dee si fiican xuquuqda isku lahayn aanay oofin oo waxa weeyaan waxay ka baqanayaan ama labadoodiiba ama midkood alla yuqiima xuduud allahi o wixii sidii kale waabay uhagaagsan yihiin adigu xaqii ay isku lahaayeen baaba inay oofiyaan o sidiisii uqumaan maaha oo halkaa dembi ugama yimaado marka caynkaasna dalaaqi manduub buu noqonaya bal markaa maxaa hadhay wuxuu leeyahay sheekhu suuro iyada la yidhaaho me waa jaa-izun waa mubaax labada dhinacba islegin ma jirto lakiin xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala isagoo dee masaladana soo qaaday tan imaam nawi anfiyeyna soo qaaday baa wuxuu dhaha isaga kayrkii suuray ku suureeyeen kaa mubaaxa ah ayay kuma suureeyeen oo waxa weeye ruuxani raqbe iyadii uma laha waxa raqbu u leeyahay ma jirto walaa yataxamalu mu'nataha dee marka kole daanu raqbo ulahayn mu'nadeedii iyo masaarifteediina ma qaadayo oo kale marka istimtaaci iyo waxyaalihii dee waa kan aan raqbada ulahayne isagii mubaax xasilayo imaamxarameyn iyabaa qolooyin baa waxay dhahaan suurada dalaaqu mubaaxun buu noqonaya ujeedadu waa sunnada lama laha waa karahana lama laha dee mubaax musawa darfayn waa suurada imaam nawi raximah llahu tacaala u anfiyayo waxaanu raaciyey jamcu adalaqaati halai sao saddex dalaaqood la israaciya sida dadkeena marar kala duwan kaba dhacda baabna inooguma dambeeyo isaga wuxuu leey falaysa bixaraamin cindana lakin alwlaa tafriquha shaaficiyada agtooda haddii la israaciyo xaaraan maaha waanu dhacaya dalaq bidciyaan kuma tiriyaan lakiin waxaa roon in mid mid loo gooyo axmed iyo abu thawrna kolley waa malaa laba qowl buu axmed leeyahay ayuu kaba soo naqliyey eeaimo kaloole waa bidcana way jirtahay laakiin taas baabkeeda dambaan in sha allahu tacaala masalada kuma eegeyna fatilka alciddat alatii amar lahu an yudalaqa laha nisaana kolley iyada taa dee hagaag baan u laqbaya labadii goorba bal waa inihii imika in sha allahu tacaala meelahan welibana imaam nawowi raximah llahu tacaala iyo dee cibaaradiisii macaanayd ee sahlanayd ee dabacsanayd haddana macnaha weyn xambaarsanayd ee dee lagu yaqaanay taas umuurihii kusoo khulaaseyn iyo waxaan kuma daraynin xdثna محمد بن عبد الله بن نمyr qال xdثna abي qال xdثna عbayd اللhi عن نافع عن بن cمر qال أنه qال ibn cumar baa wuxuu yihi طalaqtu imra'atii haweeneydaydii baan furay calىa cahdi rasuuli الlahi salى اllahu عalayh wasalam walxaal hiya xaa'idun iyadoo xayd leh fadakara dalika cumaru cumar oo aabihiia u sheegay arrinkaa lirasuuli الlahi salى اllahu عalayh wasalam faqaala wuxuu uhi murhu amar falyuraajichaa ha soo ceshado uma liyadacha halkii liyatrukaa waa isla midu waataan soo marnay ha ka tago ha daayo xataa tadura marka uu soo ceshadayna xayd baabay leedahay ilaa horta xaydka ay ka daahir noqonayso uma taxiida ay xaydayso xaydatan ukhraa xaydo labaad oo duhrigaasna ha dhammaysato xayd labaad ha xaydo faidaa dahurat markay daahir noqoto falyudalliqha ha furo qabla an yujaamichaa intii aanu jimaacin waa haddii uu doonayo inuu furo weli mawqifkiisii hore uu ku taagan yahay aw yumsika ma dee haduu waa isbedeli karaa muddadaase ha iska haysto fa inahaa macnaa waa xaalada waqtiga caynkaas oo la furo ay duhrigaa ayiin aan la jimaacin alciddatu ciddadii weeye allatii ciddadaasoo amara allahu ilaahay amray an yudallaqa laha nisaau an yudallaqa in la furo oo laha annisaa liajriha fiha ama waqtiga dee dumarka loo furo oo dee taa ilahay yihi fadalliquhuna liciddatihinna bal qaala cubaydullaahi cubaydullaahi baa wuxuu yihi waa cubaydullaahi ibnu cumar ibni xafs oo naafic kaba warinaya qultu linaaficin naafic baan ku idhi maa sanacat itadliqatu bal waa kaa soo xeshado dee rasuulka ilaahay amarkiisii waa la fuliyey halkii dalaaqeed maxaa laga yeelay maxay samaysay dalaaqdii ke uu ku furay qaala wuxuu ihi waaxidatun ictadad biha waa mid uu tirsaday oo maaha soo ceshigu kaamuu dhicinba dalaaqe haweenaydii dee gurigii kusoo celi ma aha ee waad furtayee soo cesho dalaaqdii way dhacday markaa kol hadduu soo ceshado laba dalaaqood unbaa u harsane dalaaqdaasi meeshii way ka baxday waa dalaaq isaga u tirsan oo u tirsaday oo haweenaydii ka go-day dalaaqihiisii saddexda ahaa taasba weeye وxadثna abubكر بن أbي شhaybta وبن المثنى qاaل xadثna cabdاللahi بن idriis عan cubaydاللahi bhada الإsناadi نaxو وlam ydkr buu sheegin cabdاللahi بن idriis riwaayadiisana cubaydالlahi kama wariyey qowla cubaydالlahi lnaaficin dee markii horena inay cabdالlahi بن نmayr baa cubaydالlahi kaba warinaye hadalkan dambe u yihi qultu lnaaficin ma صanacti تطliqaة intaa riwaayada cabdالlahi بن idriis kuma sugna qaala بن المثنى fي riwaayatihi falyarjichaa وqaala abu bakri falyuraaجicha laba sheekh baa uu lahaa muslim moxamed ibnu musane iyo cabdullaahi ibnu moxamed abubakr ibnu abi shayba nafti yar bay ku kala dunaayeen sheekhu waa inoo sheegay hadda riwaayadoodiina waa ixaaleeyo riwaayadii hore ku ixaaleeyey ee markii hore moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr riwaayadiisii ayuu u ixaaleeyey muu dhammayn waa kan yidhi naxwahu kaba cabiray laakiin maxay labadooda ku kala duwan yihin moxamed ibnu musane muxuu yihi falyarjichaa abubakr ibn abi shaybane muxuu yihi falyuraajicha macnaa xadiidka dee waa lafdigii xadiidkii rasuulka ilaahay lafdigan marka falyuraajicha iyo falyarjicha labaduba way noo soo noq noqonayaane iyada falyuraajicha markaan idhaahno iyo muraajaco dee macnuhu waa daahir oo ha soo ceshado falyarjicana ficilku waa ficilkii hulaasiga ahaa laakiin rajaca laazimna uu noqdaa mutacadina uu noqdaa markuu laazim yahay rajaca uu noqday marka halkan ma noqonayso waa kan damiir mafcuuli kaba dambeeyo markuu mutacadi yahay rajacahu uu celiyey oo kale markaa falyuraajica bay isku macno noqonayaanoo falyarjichaa soo ceshado weeye falyuraajicnaa taasunban waxa weeye mufaacaladna labadii dhinac tii kaba imanaysay maaha waa isla mid bal waxaan leenahay un ficilka rajaca ee qur-aankaba isagoo mutacadiyu inoogu sugan yahay suuratu tawba fain rajacaka allahu ilaa daifa fain rajaca kale ilaahay hadduu ku celiyo weeye eeg rajaca uu noqday iyo rajacahu uu celiyey taas bay ilaahay hadduu ku celiyo imanka qaswadan aad ka noqoto kuwaa dee harayba aada uba laabanto bal taas wey fain rajacaka lah tanna waa taasoo falyarjichaa macnaa ha soo celiyo haweenaydii cismadiisii dib ha ugu soo celiyo ha soo ceshado waa isla mid markaa bal taaba bal kolley weli masaa-ishu way inoo yar socotaa xadiidka un waxyaalihii aan kaba qaadanaynay welina waan dee xadiidku waa dheer yahay waa sida aan leenahay waa xadiid keliyana waxadaanii zuhayr ibnu xarbin qaala xadaanaa ismaaciilu can ayuba can naaficin weli riwaayadii naafic baa inoo socotaa deeg naafic weli kamaynaan bixin hadha waan ka bixi doonaa naafic ana bna cumara dallaqa imra'atahu waya xaayid fasa'ala cumaru nabiya sala allahu calayhi wasalam faamarahu wuxuu amray an yarjicaha eeg waa tan ficilkii isagoo taas hulaasi ah uma yumhilaha uu kurto sugo oo uu daayo iyadii oonu dee dib u furin xataa taxida xaydatan ukhraa xaydkaa hore ee markii hore uu ku furuu soo ceshaday mooye xayd labaad ay ka xaydayso uma yumhilaha weliba xaydkaa labaad markay xaydo ha korto ha sugo ha daayo xataa tadura ilaa ay ka daahir noqon uma yudalliqaha marka tan buu amray inuu furo qabla an yamasa markay duhrigaa labaad gasho intaanu iyadii taaban u tegin fa tilka alciddatu xaaladaas ah ee waa xaaladaa duhriga ee haweenaydii ay tahay hadduu doonayo inuu ku fura alciddatu alatii amara lahu an yudallaqa laha nisaau taasba weeye ciddadiiba wey halkan baa meeshii waxaa inoogaba sugan iyada halkan culimada horta bal ilaahay wuxuu yihi walmudallaqaati horta yatarabasna bianfusihina alaaata quruu dumarkaa la furay kol haddaanay mid sunno goyse ahayn ama mid yar aanay ahayn ee dumarkii caadadu ay ka imanaysa ay yihiin dee arrinkuna uu dalaaq yahay ee dhimasho laga dhintay aanay ahayn waxay sugayaan macnaa ay ciddo tirsanayaan saddex qurci taas baa ilaahay yidhi waxaanay kollay isku waafaqsan yihiin hadday yihiin qoladii fiqiga iyo usuulka iyo luqadaba lafdigan alqur luqada carbeed xaydna waa noqdaa oo waa lagu idlaaqaa duhrina waa la noqdaa taasna way isku waafaqsan yihin qur-aanka naskiisina tanba weeye culimadu markaa waxay iskuba khilaafeen aqraadan salaasa ay haweeneydu ku ciddo tirsanaysaa ma adhaarba ma duhriga mise waa xaydka oo kale imaam malik iyo imaam shaafici iyo dee ciddii taa kuba waafaqsanayd iyagu waxay ku tegeen qurcigu halkan iyadoo hadda aanay isku khilaafsanayn xaydna inuu noqdo duhrina inuu noqdo laakiin aayaddan iyo dumarka marka ay noqoto inay tahay adhaarta oo waxaan ay tirsanayaan duhri ay tahay markaa duhriga iyadoo ay dee lagu furay iyo laba duhri oo ka dambeeya ay tirsan marka duhrigaa saddexaad ay dee dhammayso ee xaydkii kale ay gudagasho un ayay haweeneydu ciddadeedu dhammaanaysaa qolooyinka kale waa abu xaniife iyo awsaaciyo imaam axmedna laba riwaayo laga wariye ta xooga badan weeye waxay ku tegayaan quruucda halkan kuma sugan asalkii luqada la yskuma haysto laakiin waa halkan inuu xaydka yahay oo taa iyaga arrintoodu haddii haweeneydii duhrigii aan lagu tegin waqtigii ay haydba laguma furo duhrigaasi uma tirsanaanaye waa xaydka ka dambeeya iyo laba kasii dambeeya saddexaa markay dhammayso ay dee xaydkaa kale ka daahir noqoto ayay ciddadeedu dhacaysaa kolley markaa farqiga udhaxaynaya qolana xayd markay gudagasho ayay dena duhrigii marka la tirsado bilowga ay xaydkani wixii ugu horreeyay ay aragtay caadadeedii ciddadeedii dhammaatay kuwana mee xaydkaasoo dhan markuu dhammaado ee dee duhrigii kale ay aragtay xaydkaasi uu go-aama ay dhammaado oo de waa intaa muddada xaydka ayaama udhaxaynaya kolley dee axkaam kale leh rajcadii iyo adigu dee axkaam leh xaaraam iyo xalaalba ay gelayso meeshii bal horta taasba weeye qolooyinkan haddaba le waa adhaar waxay leeyihiin xadiidkani wuxuu ina tusayaa in qurcigu duhri yahay oo xadiidku taasi u daliil yahay xaggu uga daliil yahayna waxa weeye in xaydkii waxaa loo diiday in haweeneydii lagu furo waktigaa ciddadeedii uma bilaabmayso waanay ku dheeraanaysaa ilaahayna wuxuu yihi fadilquhuna liciddatina macnaa waqti ay ciddadoodii gudogelayaan ha la furo in rasuulka ilaahiyna waa kan caddeeye xayd duhrigan aan la arag ninkii aanais arag inuu yahay ciddadii ilaahay amray ciddadii ilaahay amray inuu yahay taas baa rasuulka ilaahayna caddeeyey xadiidkuna aayaddii buu tafsiirkeedii ama bayaankeedii yahay markaa wuxuu caddaynayaa u daliil xadiidkani u yahay quruudan ama aqraadan ay haweeneydu tirsanaysa inay adhaarta tahayoo ee duhrigan ayayadii laguma furay bay gudagelaysaa markaa ishkaal baa yar jira ilaahay saddex qurci buu yidhi haddii duhriga dhexdiisii dee lagu furay marka la tiriyana laba duhri iyo duhri barhkii bay noqonaysaa ille waa duhri dhexdii markaa saddex wada buuxa maaha waa halkay qolooyin kale xujayseen laakiin taasna jawaabtoodu waxay tahayba ee waa shay laba iyo mid kale barhkii waa ama shay laba shay iyo bacda thalith ismaljamci waa lagu idlaaqi karaayo ilaahayba wuxuu uhi alxaju ashhurun macluumaatun iyaday shawaal iyo dulqacda iyo tobanka dulxijo ay tahay dulxijo inteeda kale aanay kuba jirin imaka markaasoo waqtigan aan joognay dulxijo aanay kuba jirin taasba jamac baa lagaba cabiray bal markaa adigu xadiidka kolley taas buu daliil u yahayoo halkan dee masaladuna kolley waa masale mala hadalkeedu dheeryahay inta arkay ciddii uguba hadalka badnayd ugu yar dheerayd ee niqaashka badnayd saaxibu adwaa ilbayaan shanqidi kitaabkiisa adwaa ilbayaan markuu aayadan qabanaya almudallaqaato malaagtan sameeye safxo ayuu kagaba hadlay dee xujajtii iyo adiladii iyo wixii la kala lahaa iyo markaas isagoo labadii dhinacba ugu dambaynna khulaasadiisu kollay ahayd isagoo raajax yeelayay inay adhaarta tahay bal raajax yeelayay kollay xadiidkana waxyaalihii xoogeynaya ciddii tidhi oo adhaar buu kaga midayay bal taasna waa xadiidka inooguma sugan iyo cibaaradan ah fainaha alciddatu ama fatilka alciddatu alatii amara allah an yudallaqa laha nisaa bal taas weeye waana inoo dambeeyaan waxyaalo kale وxadثnي زhayr بن حرb qال xadثna iسmاعيل عن أyub عن ناaفicna أن بنa cمra dلqa امرأaته وهي xaa'id haweenaydiisi bu fasaأla cmaru النabiy slى الlaهu عalيه وasلم faamarahu an yarjiعaha ثuma yumhilahaa intan waan aqriyay soo maha qaala iبn cmar ba wuxuu yihi fakana qaala wuxuu yihi markaa raawigi waa naafice fakana wuxuu ahay iبn cmara ina cmar إdaa su-ila hadii la weydiiye can rajuli nin yudaliqu furaya imra'atahu haweenaydiisa furaya walxariya xaa'idun iyadoo xayd leh yaquulu wuxuu odhanayey ama anta waa dee ninkii weydiiyohi saasaaba igaba dhacday ama antana waa tii marka dhoweyd aan kaba soo hadalnay ama anta ay an kunta haddaad tahay dallaqtahaa mid furay waaxidatan aw isnatayni faraajichaa iska soo cesho saas weeye xukumku waayo ina rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay amarahu ibtifaadku halkan ku sugan muqtada daahir wuxuu ahaa ina rasuula llahi amaranii ina isagiiba hadalkii watee e laakiin waa irtifaatun wuxuu rasuulka ilaahay amray an yarjica inuu soo ceshado uma yumhilaha xataa taxiida xaydatan ukra uma yumhilaha xataa tadura uma yudaliqa qabla an yamasa wa ama anta wa ama anta ay waan kunta dee haddii aad tahay ama haddii aad tahayba dalaqtaa mid furay alaaan saddexaad ku furtay dee si aad usoo ceshataa ma jirto dariiqii waad iska goysaye faqad casayta rabbaka rabbigaa waad caasiday fii ma amaraka bihi wixii uu ku amray min dalaaqi imra'atika weyneedaas dalaaqeeda waaba iyadoo xaydle inaad furto taasi dee waxa weeyaan waa cusyaan oo rabbi taas mu amrin ma idmin dee gees kalena bar saddexdoo la israaciya haddii aan idhahna waa dalaaq bidciya adalaaqu maratani baa ilaahay dhaho tafriiqan be bal iyadana waa lagu fasiri karaa lakiin tooraan ku daysana wabanat minka dee haweenaydna markaa ma soo ceshan kartide way kaa baa-intay ilaahay cidin kala guursatana isuma banaaninin xadaثnي cبd بن xubaydi qال aخbarnii yعqub بن ibrahim qال xadaثna mحamed wahuwa بn akhi الزhriy بn akhi زhri xalinaan idin weydiinaya can camihi adeerkii زhri qaala akhbarana salim ibnu cabdillahi naafic baynu riwaayaadkii hore ku dhow soo jirnay imanka naafic baa halkaa aan kaga baxnay oo salim oo kaga sii mudanba halkan oo de ajalu man rawa alxadiida can abi ayaa imanka halkan axad fuqahaa sabcanaba ahaa ayaa xadiidkii abi kaba warinaya ana cabdاllahi bni cumara qaala dallaqtu imra'atii wahiya xaa'idun fadakara dalika cumaru linabiyi salى اllahu alayh wasalam cumar baa arrinkaa nebigii u sheegay fatagayada uu cadhooday rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi baa arrinkaa kaba cadhooday inuu haweeneydii oon daahir ahayn ninkeedu furo iyo ficilkan ibnu cumar kaba dhacay xaafid bn xajar baa wuxuu yidhaha raximah اllahu tacaala halkan fatagayada markaa uu qabanayo hadihi ziyadatu fi riwaayati kayri salim lam ara hadihi ziyadata fi riwaayati kayri salim cibaaradan ah fatagayada rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam waa ziyaado xadiidka intii kale aan kuma sugnayn oo salim mooyaane ciddii kale ibnu cumar kaba warisay naafic kaba mid ahaa cid inoo dambaysaana ay kaba mid yihiin iyaga lafdigooda riwaayadooda kumaan araga waa riwaayo lakiin muxuu yihi wahuwa ajalu man rawa alxadiida can ibni cumar laakiin ciddii xadiidka ibni cumar ka warisay waa ninkii uguba mudnaa waa ninkaa dee daabidka hiqadee caalimka ah aamidka ah marka wuxuu muxuu raaciyaa wa fiihi ishcaaru biana dalaaqa fi lxaydi kaana yataqadama annahyu canhu waayo waxaanay tani ishaaro utana tusaysaa nahyi hore inuu jiray in xaalal xayd haweeneeda la furo rasuulka ilahay inuu dadka hore ugaba nahiyey waayo haddaanay taasi jirin oonu dadka hore ugaba sheegin dee wixii jaahil bay kaba yihiin macduurin bay ahaan laayeenoo cadha uu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kaba cadhoodo amar aanu dadka kaba nahyini may jirteen marka tagayudkan waa wuxuu keenayaaba meesha wax horaa jiray dee ibnu cumar xataa kaba qarsoonaateen uma qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay murhum faliyuraajichaa amar ina cumar inankaaga oo falyuraajichaa xataa taxida xaydatan ukraa mustaqbalatan waa xaydo kale oo tan ahayn oo dee la qaadee mustaqbalaa oo siwa xaydati alatii dallaqaa fiiha aan ahayn xaydadii uu ku dhex furay dhexdeeda furay fain badaa lahu markaa dabadeed ay daahir xaydadaa kale ka noqoto hadduu u muuqdo an yudaliqahaa inuu furo falyudaliqhaa daahira min xaydatiha iyadoo ka daahira xaydadeedii ha furo falyudaliqhaa furo daahiran xaala kawniha daahiran min xaydatiha qabla an yamasaa weliba intaanay isarag eenu u galmoon fadalika macnaa waa xaaladaas duhri aanu haweenaydii ninkii aanay isarag oo la furo waktigaasna markaan nidhi waa xaraajixa adhaarta inay aqraadu tahay markaaba intaasba waa loo tirinaya xataa wax yar ha kaba hadho dohrigiie adalaaqu dalaaqi weeye lilciddati waa dalaaqii la furayey dumarka lilciddati liwaqti lciddati ciddada waqtigeedii ay gudagelayeen looba furayey kamaa amara allahu sidii ilaahay idmay ama amree uu yihi fadalliquhuna liciddatina macnaheeda taas waa waqti ay ciddadooda gudagelayaan fura dumarkii markaa furaysa wa kaana cabdullahi cabdullahi bni cumar wuxuu adallaqaa tadliqatan waaxida sida riwaayadii laysba kusoo aragnay bay ayd can naafic dalaaq keliya ayuu ku furay faxusibat min dalaaqihaa lagama odrhan macsiyay waxani ahayd oo wax kasoo qaad ma laha eh waxa weeyaan waa la tiriyey dalaaqeedii oo ujeeddadu soo ceshigan uu soo ceshaday dalaaqaasi waa ka go-an yahay dalaaqihii isaga uu dee haweeneydan uu bal maalan uu lahaa ee laba siiyey dee isagu milkiyayay waraajacaha cabdullahi cabdullaahina waa soo ceshaday kamaa amarahu la kamaa amarahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam mar dambana waa fureen وxdثnي اسحاq بن منصور qال أخبرnا يزيد بن عبدالرب qال xdثnا محمد بن حرب qال xdثnا الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري بhdا الإسناaد isناadkuna waa زهriي wuxuu ka warinaya salim عan أbيه un غayr أنhu qاla wuxuu hi qاala بن cمر ina cمar ba wuxuu yihi eg inay وkana cabdاللahi waa war laga waramayo salim baaba kaba waramaya sida ظاahirka lakiin halkan iبن cمar baaba hadlayo riwaayadan kale ee uu زubaydi ka wariyey زهri markii horena ibn akhi zuhri ayaa ka warinaya xagga idqaankana dee zuhri wa maxamed ibn lwaliid baa kasii idqaan badan kasii heer sareeya xagga siqanimo iyo dabdi ibn akhi zuhriya غayr anahu qaal qaala ibnu cumara ayaa wuxuu yihi faraajactuhaa ina rasuulka ilaahay amarkiisii bay ahayde waan soo ceshaday waxasabtu laha waanan u xisaabiyey atadliiqata alatii dallaqtuhaa daliiqdii aan markii hore riday waxay tirsan bay noqotay oo hadhow dalaaqahaygii ka go-ay ama ka go-aya وxdثnي أbو bكر بن أbي شhaybة وزهير بن حرب وبن نmayr واللفظ لأbي bكri qالوا waxay dhaheen qolooyinkaa sdexdii xadثna وkيع عن سفyاaن عن محمد بن عبدالرحمن mولى aلي طلحة waa nin ثق ah oo صغاaر تaaبعيn عن سالم عن بن عمر أنه بن عمر dلق امرأته وهي xاaئض فذkر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقاaل mrhu فlyurاaجعها ha soo ceshado uma liyudalliqhaa ha furo daahiran xaalay tay iyadoo daahira cibaaradani waxaabay keenaysaa marka uu soo ceshado xaydkaa dhexdiisa dabadeed markay daahir noqoto iyadoona is arag inuu furi karo laakiin riwaayaadkii horea maxay inoo caddeeyeen in may duhrigaasna uu sugayo xaydkii horunbuu imtidaad isagaba sii noqonayaayo waa duhrigiisiiyo qur-i keliya lagu wada tirin lahaaye bal markaa uu sugo taa tan riwaayaadkii hore kuwa soo maray waa mid aw xaamilan ama iyadoo uur leh na waxa weeye oo iyada halkana ah ina xadiidku ina tusaya haweeneydii uurka lahayd dalaaqeedu kol hadday dee kasoo godo ninkii waa wax banaan weeye oo isaga bidci laguma tirinayo kol hadday ah way dhici kartaa ciddadu inay dheeraato waayo ciddadeedu waa wadculxamd inuu bilow uu cusub yahaaba dee xamligu jira kol hadduu xamligii ku talagalay iyada duhrigan haweeneyda loogu tegay waxaa loo diiday in laguma furo dalaaq bidciyana uuba noqday waaba intaasoo xamli uu kusoo baxo xamligana duogiyeyna ninku aanu markii hore diyaar u noqdeen inuu furo halkaa muruga iyo nadaama ay kaba timaado laakiin tan dee waa wax basiiro ay ku gelayaan waa waxay ku talagaleen oy goosteen marka way u banaan tahay inkastaba dee muddadu haba dheeraanayso kolley akthar aculamanah qowlkoodii weeye dee madhabka shaaficina taasba weeye bacd almalikiya ayaa halkan qowlkood uu jiraa barhkood makruh kaba dhigaana waa jiraa in bal matalan taas oo kale in halkana daahiran aw xaamilanna iyada haddii ay xataa aan idhaahno haweeneydu iyadoo uurlaa ay dhiig ay aragtay hadday dhiig dee dhiig way arki kartaa laakiin dhiiggaasi ma dhiig fasaad baa mise xayd ba weeye isaguna haddii xataa waa xayd la idhaha iyada haweeneydii oo xaydle in la furaa halkan kalaamkeedu ma imanayo iyadoo dhiigga arkaysa xamlina hadduu jiro dhiiggiina bal xayd la idhaaho ee barhkood baa culimadu waata aan lena waa dam fasaad oo haddii dam fasaad aan la idhaha salaaddii way iska tukanaysaa dee si istixaadada oo kale ubay kaba yeelaysaa xayd axkaamtii ma yeelanayo qolooyin baa lamay way kulmi karaane sababta halkan aanay xukumkii aynu soo marnay u yeelanayn xaydku maanta raadkuma laha halkan ciddada dheeraynteeda iyo gaabinteeda wax taasiir u leeyahay ma jirto xamligan unbaa taasiirkii leh laakiin suuradaa hore taasiir buu isagu lahaa markaa xaydka ama ciddada dheeraynteeda iyo gaabinteeda taas buu axkaam u lahaa lakiin halkan hadalkaasi maba imanayo haddii xamli jiro hadday wax kale jiraan xataa la yidhaha waa suurtagal iyada dalaaqii dee kol hadduu ku talagalay waa banaan yahay wy marka liyndaliqa ظaahiran oo xaamilan وxadaثani أحmed بn cثman بn xakim اlawdiy qala xadaثana khaalid بn mkldi qala xadaثanii سlayman wahuwa بn bilaali qala xadaثanii cabdالlahi بn dinar eg saalimna imaka waa ka inaga hadhay cabdالlahi بn dinar baa imaka halkan yimi salim intiis naafic baa badnaa أnahu xadiثku waa ki un أnahu dلqa امraأatه wahiya xaaid فsأل cمر عن ذلك رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فقال mrhu فlyuraaجiعa حتى تطهر ثuma تحيضa حayضة أخرى ثuma تطهر ثuma يطلق uu furi bعd intaa dabadeed waa xayd duhrigaa marka ay gasho dabadeed lakiin weliba waxay noo horeeyey dee qabla an ymasa weeye intaana isarag aw ymsik hadduu doonayana uu haysan وxadaثnي عlي بن xujr الsacdiy qal xadaثna ismاعيل بن إbrahيm عan أyub عan iبn sirيna waa imaamkii mحamed qaala wuxuu uhi iبn sirيn makastu waxa nagaa عiشhriiنa sanata labaatan sanadood يxadiثnii isagoo igu waramayo man la ataymu dad aadan been iyo waxaa ku tuhmahayn ana بna cmara ina cmar طaلqa امra'atahu ثaلaaثa inuu haweenaydiisii saddex ku furay walxal hiya xaydon iyadoo xayd leh faumira la amray xaggii rasuulka an yuraajicaha inuu soo ceshado fajacaltu laa atahimum markaa waxaan gudagalay dee waa labaatan sanadood baanu cilmiga helin masaladana way ku taagnayd wuxuu maqlayay oo dad weliba aanu dee ka shakisnayn ama aanu been ku tuhmahayn uu kaba maqlayay dadkii laynooma soo magacaabine ibnu cumar saddex dalaaqood intuu haweenaydiisa ku furay iyadoo xayd leh in la amray inuu soo ceshado marka muxuu ihi arrinkii wuxuu noqday inaan iyagii tuhmin walaa acrifu mana garan alxadiid xadiidkan ama sixadiisa iyo wejkiisa ee haweeney saddexdii lagu furay see loo ceshan karaa inay naskii qur-aankaana fain dalaqa falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan hayrahu waa tii ahaydbe ceshigani muxuu yahay tiibaa wuxuu leeyahay aan wejkeedii garan waayey xadiidka macnihiisiiba waan fahmi waayey dee dadkan waxaan igu yidhida anigu maan tuhmahayn kollay riwaayaadka meesha jira soo aroorisa daaraquniyana riwaayaad suganba maaha jaanibkaasi xataa laqiitu ilaan la kulmay abaa hallaabin horeynuu soo marreen in abaa hallaab la idhaaho waa kan magaciisa yunusa bna jubayrin ilbaahiliya oo ninkaa yunus ibnu jubayr ee kunyadiisa abaa hallaab tahay oo waa nin hiqo ibnu cumarna laba kulmay oo taabiciya ayaa dee isaga ka weyn ayaan laba kulmay wa kaana wuxuu ahaa waa ammaan uu ammaanayo daa sabatin macnaa itqaan iyo sugnaan sugid uu wax suga mid u saaxiiba sabat kolley sabtun haddii la yidhaahdo luqada way ogoshahay oo dee luqadna wax maanici kuma jirto sabtun iyo sabatun asbaatna waa lagu jamciyaa waa ruuxa dee mutqinka ah cadaalo iyo dabdibo u wada sugnaaday nin saasuu ahaa faxadaanii wuxuu iigu warramay annahu sa'ala ibna cumari ina cumar inuu weydiiyey arrinkan faxadaahu ibna cumar wuxuu ugu warramay annahu dalaqa imra'ahu tadliqatan dee wixii saddexdii baan jirin markaas wey arrinku saddex ma ahayne hal dalaaqeed buu haweenaydiisii ku furay walxaal hiya xaayadad faumira an yarjicaha rasuulka ilaahay baa amray sidaan soo maray qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya yunus qultu waxaan idhi afa xusibat calayhi kolley riwaayaad baa inoo dambeeya iyadoo dee su-aasha toos looguma weydiiyey ibnu cumar eh waan la weydiiyo waxaan idhi afa xusibat miyaa la xisaabiyey dalaaqdii calayhi waa ibnu cumar korkiisa oo dee isagaan ula hadlaya laakiin lafdigu waa inoo dambeeya lafdi kaleo dee ah miyaa lagu adiga dalaaqdaasi mid tirsan oo kaa go-day dalaaqaagii saddexda ahaa haweeneydan dee a kuu suurtogelaysay inaad kolmo ku furto mid miyay noqotay qaala wuxuu yihi markaa ibnu cumar famah awa in cajaza wastaxmar famah mah waxay u timaadaa kolkol dee iyada ismu ficil macnaheedu zajri yahay waaba isagu ka joojinaya oo leh hadalkaa haba odhanin ha ka shakiin dalaaqu inuu dhacay dalaaqu waa dhacay weeye macnaa ka joogso oo taas yaanu shaki kaa gelin oo dalaaqi waa dhacay oo markaa maha seedii baabkeedii ay kuma sugan tahay zajriga ahaa ha shaki yaanu kaa gelin dalaaqi waa dhacay waxaad goysaa jesmisaa oo waxaa kaloo barhkood leeyihiin kollay deera kala duwan qaadiciyaad iyo xaafidiyana way soo qaadaane arrinkani mahdii istifaamiyadaydu alifteedu dhacday hadadaha usaktina ay meesha timi inuu yahay un oo macnu uu yahay un fama ay famaa yakunu in lam axtasibaha waxaa ahaanaya suurto gelaya dhacaya muxuu yahay haddaanan taa tirsan oo istifhaamu iyo istifhaam inkario waxaa ahaanaya haddaanan tirsan anigu oo mid ii tirsan aanay noqon macnaha muxuu yahay oo arrinkuna nafyi uu yahay kol hadduu istifhaam inkario laa yakunu ila lixtisaab marka aliftii maadii ayaa laguma bedelay taasu may bal taasna way tahay oo macnuhu wuxuu yihi famah ay fama fama yakunu lmr in lam axtasib biha haddaanan tirsan xaaladu maxay noqonaysaa macnuhuna wax kale ma jiraan ixtisaabkaasi waa jiraa waa dalaaq dhacday waa dalaaq ay markaa ii tirsan aniga taas bay noqotay awa in cajaza haddii uu isagu caajisay shaksigii oo cajzi uu laba yimi oo si dee faradkii inuu sidiisii u guto ama wixii waajibka ahaa uu kaba caajiso dariiqa aan toosnayn uu kuba dhacay wastaxmaqa macnaa wax xumqi iyo doqonnimo ay ku sugantahay uu laba yimi an yakunu cajzuhu wa xumquhu musqiطa canhu manaa cajzigiisaas doqonnimadiisaas mukhaalafadaa isaga kuma dhacay miyay ka ridayaan wixii isaga miyay wax ka ridayaan may dalaaqii kama ridayaan wey oo cajzigiisaas ama istixmaaqa iyo xumqigiisaasi dalaaqii kama ridayaane dalaaqii waa xisaabsanye dalaaqiina waa dhacay de waana tan la amrayo inuu soo ceshaday weeye oo macnahana ballantan kalena taas bay kuma fasireen oo ujeeddadu cajzigiisan in cajaza can irajca ama wain facala ficla axmaq lanna laa yakunu musqidan canhu ixtisaab alaaq arrinkaas isaga kama dhacay dalaaqi in loo tiriyo oo dalaaq ka go-i uu noqdo taasi kama ridayso waxadahanahu aburabiic wa qutaybatu waxay yidhaaheen aburabiic iyo qutayba qaala xadahanaa xamaadu can ayuba bihada isnaadi xamaad can ayub markaa can moxamed ibnu sirin waana tii xalay aan lahayd asaanida abu hurayre kuwooda ugu sixo badan dee waxyaalihii la yidhi waxaa kaba mid ah xamaad can ayub can ibni sirin ah laakiin taasi axaadiida abu hurayre ahayd imika xadiidkani waa xadiid ibnu cumar oo waa dariiq kaloon kii aynu xalay soo sheegaynay ahayn marka ayubna ayuu kaba warinaya dee waa tan imika aan soo maray oo can ibni sirin un waa tan ibnu sirinna dee yunus buu ka warinaya ibnu jubayra bhada isnaadi naxw waa isnaadkan dee uu ibnu sirin yunus ibnu jubayr abaaqalaab uu kaba warinayay kayra anahu qaala wuxuu ihi fasaala cumaru nabiya sala allahu alayh wasalam faamarahu halkaa lafdigaa hore aynu soo aragnay faumira an yarjicaha ayaa fasaala cumaru annabiya sala allahu alayh wasalam faamarahu waxadaثana cabdulwaris bn cabdisamad qaala xadaanii abi can jaddi can ayuba bhada isnaadi waqala fi xadiidi wuxuu yihi fasaأla cumar الnabiya slى اllahu عalيه wasalam can dalik waa riwaayadii horeynu soo maray duruqdeedii welina waa xadiidkii moxamed ibnu sirin faamarahu an yuraajicaha xataa yudaliqaha ظaahira min غayri jimac uu furo iyadoo daahira oonu arag u tegin waqaala wuxuu hi yudaliquha wuxuu furaya macnaa ha furo weeye في qburi ciddatiha manaa fii waqtin tastaqbilu ciddataha weeye waqti ay ciddadii gudagelayso oo ciddadii ay u bilaabmayso waana duhriga aan lagu arag eena ninkiis arag kaas bay ciddadeedii ku gudagelaysaa taas baana ah fadalliquuhuna liciddatihinna waqtiga caynkaas ha furo oo umuura aynu soo wada ogaanay weeye de arrinkuna wuxuu daacin daliil u yahay siaan markaa loo soo sheegna aqraadu ama qurudu inay adhaarta tahay halkan وxadaثnي yعqوب بن إbrahيm الdwrqي عن بن culayaةa عan yuنuس عan mحamed بn sيrيn عan yuنuس بn jubayri qaala qultu لبni cmra waxaan ku idhi rajul nin baa dلqa furay imra'atahu haweenaydiisii walxal hiya xaaidu bal ka waran buu leeyahy fatwu ka doonaya faqaala wuxuu hi iبn cmar atacriفu cabdاللahi بn cmra cabdالlahi بn cmar ma garanaysaa waana hor taagan yahay waana kan u yimi de u garanayaaba waa nin kale maahay cabdillahi bn cumar waa isagii ninkan ula hadlaya ee culimadu way leeyihin maaha isagoo dee le ka shakisan inaanu isaga garanahayne arrinkan ayuu leeyahay anaaba iqabsatay maahaba cid kale ha doondoonin anaaba iqabsatay oo markaa wuxuu kuba xambaarayaa arrinkii buu qirsiinayaa sunnihii inuu raacayo wixii rasuulka ilaahi u caddeeyo maaha cid kaleba loogama warreeyo waxay aniga igu dhacay ayaan kaaga warramayaa ee raac oo dee bal matalan taa ku dayo weeye fa inahu dallaqa imra'atahu waya xaaid ina cumar isagaa hadda iska hadlaya waa iltifaadu haweenadiisi buu furay iyadoo xaaidle faata cumar nabiya salى اllahu عalيه waslm fasa'alahu faamarahu an yarjicaha uma tastaqbila ciddataha markaa inuu soo ceshado ciddadeedii ay gudagasho qaabisho ujeeddadu wakti ay ciddadeedii gudagelaysa dalaqu uu noqdo qaala yunus baa yihi faqultu lahu idaa dalaqa rajulu imra'ata wahiya xaaid atactadu bitilka tadliiqati dalaaqda miyay tirsanaysaa oo macnaa ama dalaaqda caynkaasa mid ay tirsanaysa iyadoo ama adigu aada tirsanayso ood ku tirinayso mid dhacday inay tahay miyay tahay faqaala famah waa cibaaradayn soo maray awa in cajaza wastaxmaq haddii uu isagu wixii toosnaaye inuu laba yimaado uu ka caajiso ama uu ficil alaxmaq dee ficil doqonnimaa laba yimaado oo macsiye mukhaalafo arrinkaasi miyuu ka ridayaa alaaqi alaaqi waa u tirsan yahay wey xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاaر qال بن المثنى xadaثna mحamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة عن qتاaدة qاaل samictu yuنuس بna jubayr weli abاqلab baan wadnaa oo markii hore iبn dinar baan soo aragnay sal بn cabdالlahi markaa naafic imakana waa yuنus بn jubayr oo weliba riwaayaadkiisu yar kordheen qaala samictu بna cmara yquل طلqت امرأتي وهي xاaئض فأtىa cمر النبي صلى الله عليه وسلم فذkر ذلika لah فqال النبي صلى الله عليه وسلم ليراaجعهa فإdا ظaهرت فإن شhاءa فليطلقha riواaيadkii horena hadda ogaado waxaynu soo maray ظهrigaa maaha ee waay ظهriga labaad haddana ha xaydo tana walow aada moodo daahirkeedu ظهrigaa ay ka daahir noqotay xaydkaasba inuu ku furi kara hadduu doonayo waa xadiid keliya un halkan ikhtisaar un baa jira ama qolooyinkii dee hiqaadkaa waxbay ziyaadiyeen siyaadatu hiqa maqbuulana halkan markaa tii hore ayuun baaban ku xambaaraynaa umuurahan oo dhan ama taasaa dee arrinku uu yahay qaala faqultu libni cumara afaxtasabta biha talaaqdaa miyaa tirsatay qaala maa yamnachu maxaa u diidaya inuu tirsado ara'ayta in cajaza wastaxmaq xadaثna yaxya bnu yaxya qaala akhbarana khalid bnu cabdillahi can cabdilmalik an waa cabdilmalik waa alcarzamiye an anas ibn siriina qaala e imankana anas ibnu siriin baa yimi halkii waa nin shanaad qaala sa'altu ibna cumara can imra'ati alatii dalaq haweenaydiisi uu furay baan weydiiyey faqaala dallaqtaha waya xaaid fadukira dalika licumara cumar baa arrinkii loo sheegay fadakarahu linabiyi sala allahu calayh wasalam faqaala marhu falyuraajicha faida daharat falyudalliqha liduhriha macnaa liwaqti duhriha waqtiga ay daahir ka noqotay intaanu u tegin qaala faraajactuha uma dallaqtuha liduhriha liwaqti duhriha weeye ama laabta bimacnaa fi ka dhigo fii duhriha baan furay qultu waxaan ihi factadadta factadadta bitilka aliiqati alatii dallaqta wayaxaad miyaa tirsatay dalaaqdaa aada furtay iyadoo xayd qaala maa lii laa actadu biha maxaadan u tirsanayn ha waan tirsaday waa dalaaq dhacday wain kuntu cajaztu wastaxmaqtu haba aan ahaado mid caajisay ama ficil aan toosayn oo doqonnimo ficilkeeda aan laba imaamo ku doqono ficilkii arrinku igama dhaaf igama ridayo taasi waan tirsaday waa dalaaq dhacday bay noqotay xadaثna mحamed iبn المثنى وبن بشhاaر qال بن المثنى xadaثna mحamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة عن أنس بن سيrيn أنه سمع بن cمر qاaل طلqت امرأتي وهي xاaئض فأtىa cمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فqاaل mr فlyurاaجعha ثuma إdا ظهرت أma ظهرت فlyطلقha qلت لبن cمر أفاxtasبta بتilka تطليqaةi qاaل فmه ha maxaa jira kale wey ha waan tirsaday wey وxadaثnii yaحya بن xabiibi qala xadaثna khaalid بn الxاriث وxadaثnii cabdالرحman بn bشhr qala xadaثna bahs qala labadoodan weeye bahs iyo khaalid ba waxay yidhaaheen xadaثna شhucbaة bhada اisnaadi shucbana isnaadkiisii waa can anas bn sirin can ibn cmar غayra ana fي xadiiثimaa labada ninee dambe waa bahs iyo khaalid ina shucbada markii hore waxaa kaba wariyey mحamed ibn jacfar gundare xadiiskoodii waxaa kuba sugan labadoodan liyarjcha kuwa horena waxaan soo aragnay murhu falyuraajicha falyuraajicha halkana liyarjicha wa fii xadiiثimaa waxaa kaloo labadaba xadiiskoodii ku sugan qaala qultu lahu ataxtasibu biha miyaa tirsanaysaa qaala famah وxadaثna isxaaq بn ibrahima qala aخbarana cabdالرazaq qala aخbarana بn jurayji qala aخbarana ibn dausin can abihi abi daus waa nin kaloo ibn cumar kaba warinaya xadiidkii annahu samica bna cumara ina cumar buu maqlay yus'alu xaal la weydiinaya can rajuli nin طalaqa imra'atahu xaa'idan faqaala atacrifu cabdالlahi bna cumara ninkii weydiinaya ku yihi war ina cumar ma garanaysaa qaala nacam ha waa garanayaa bu ihi de ina cumar baabay taasi qabsatay weeye wixii uu yeelayna waa tanee rasuulka ilaahi amrayo fainahu dallaqa imra'atahu xaa'idan fadahaba cumaru ila الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam faأkhbarahu اlkhabra faamanahu an yuraajicaha qaala walam waxaa le ibnu jurayj baa leh walam asmachu maad maqal yaziidu isagoo siyaadinaya oo calaa daalika arrinkaa iyo intan aan sheegnay liabiihi waxa weeyaan isagoo intaa waxba ku daraya liabiihi can abiihi ama yacni abaha abii buu ujeedaa taas buuhi oo imika wuxuu leeyahay qaa'ilkan qaala horta ibnu jurayj weeye in hadalkana in lam asmachu yaziidu calaa dalika intan waxaa yidhi horta lam asmachu yaziidu calaa dalikana ina da-uus buu kaba soo naqlinayaa liabiihi laabtan ay ku jirtana wuxuu leeyahay un wuxuu doonaya tafsiirkan ah lam asmachu inuu inoogu fasiro cidda loo jeedo daahirkuna waxaa isagoo idhaa yacni abaahoye macnuhu waxa weeyaan ibnu da-uus baa leh intaas baan aabbahay ka maqlay wax kaloo intaa uu ku kordhinayo ka maqlay ma jirto dee qolooyin waxla dheerna waa taan soo aragnay وxadثnي hاrun بن cabd للahi qال xadaثnا xajاaج بن محamedi qala بن jurayji qala qala بن jurayji أخbarnii abu الزubayri أنhu samca cabdالرaحman بn aymana mawlى caزta ysأl بن cmra eg abd abu الزubayr baa wuxuu maqlay nin cabdالرaحman ibnu ayman la ydhaah haweeney caze la odhanayay mawlaheeda ahaa isagoo ina cumar weydiiyey waa abu الزubayr yasmacu dalika markaa ibnu cumarna la weydiinayena abu الزubayr waa fadhiyey oo uu maqlayay muxuu yihi ninkaasi kayfa tara bal maxaad u arkaysaa seebaad ictiqaadinaysaa adugu fii rajuli nin dallaqa mra'atahu xaa'idan haweenadiisii furay iyadoo xaydle faqaala wuxuu yihi ibnu cumar isagoo taa uga jawaabaya dallaqa bnu cumara mra'atahu wahiya xaa'idun calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam fasa'ala cumaru rasuula llahi sala allahu calayh wasalam faqaala markaa wuxuu yihi rasuulkii wuxuu yihi oo cumar baa odhanaya rasuulka ilaahay buu ku odhanaya ina cabdالlahi bna cmara dalaqa mra'ata waya xaa'id faqaala lahu الnabiyu salى الlahu عalay slam lah waa licumare rasuulkii ilaahay baa ugu jawaabay cumar liyuraajicaha soo ceshado faraddahu uu soo ceshaday wa qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay idaa daharat hadda ogowna waa markaa riwaayaadkii hore aynooga taamsan ziyaadta hiqaadna waa taa aan lahayn duhrigaa maahay waa duhriga labaade falyudaliq ha furo aw liyumsik qaala bnu cumara ina cumar baa wuxuu uhi waqara'a الnabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu aqriyay yaa ayuha الnabiyu idaa dalaqtum الnisaa fadalliquuhuna fii qubuuli ciddatina waa qira'a shaada'a kollay ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyana way aqriyayeen tafsiirun baan kaba dhigaynaa oo qiraa'adii inoo tawaaturtay fadalliquuhuna liciddatiina bay ahda waa fii waqti ama liwaqti ciddatiina fii qubuuli ciddatina waa ciddadooda horteeda marka ay ciddadooda gudagelayaan waa tafsiirun ayay fasiraysaa aayaddii waana qira'a shaada o dee qur'aan ahaan nooguma sugna qur'aankii salaadii laguma tukanayo bal xagga kale khabar alwaaxid oo kale xukumkii ma la siinaya mise lama siinayo khilaafka bayna ahlilcilmi jira usuul iyo keyrkiiba وxadaثnي haruن بن cabdالlahi qala xadaثna abu caasimin can ibni jurayjin can abi zubayr can ibni cumara naxو hadihi الqiصة lafdigii inoogu dambeeyey alxamdu lilah rabbi waabay ii taam yeelooka وxadaثnي mحamed بن raafici qala xadaثna cabdالرaزaq qala aخbarana بن jurayji qala aخbaranii abu الزubayri anahu samca wuxuu maqlay abu zubayr cabdالرaحman ibna aymana mawlى curwata markii dhaweydna mawlى cazataan soo aragnay muslim baa hadal yeelan doona iyada taas oo inoo soo socda ninkaasoo weydiinaya yas'alu bna cumara wa abu zubayri yasmacu abu zubayrna waa maqlayay markaa bimili xadiidi xajaajin markaa xadiidkan dambe ee uu ibnu jurayj imaka uu ka warinayo cabdurazaaq xajaaj xadiidkiisii horuu ibnu jurayj ka wariyinbuu la mid ahaa oo meesha imaka waxaan aragnay saddex riwaayo marka ugu horreysay waxaan soo aragnay waa tan ibnu zubayr abu zubayr baan ujeedaa xajaaj ibnu moxamed baa ibnu jubayr kaba wariyey haddana abu caasim baa ibnu jurayj ka wariyey iminkana cabdurasaaq baa ibnu jurayj kaba warinaya tan dambana tii hore ee uu xajaaj wariyey bay tani laba mid tahay wa fiihi bacdu ziyaadati laakiin ziyaado uu muslim iskaga tegay ayaa kuma sugan bal ziyaadadaasna kollay xadiidka abu daawuud iyo nasaa-iba way la wadaagsadeen sheekheenan ama muslim way la wadaagsadeen waxaa iyada nasaa-i oo kale faraddahabaa halkan kuma sugnayd wuu soo celiyey ee markii uu rasuulka ilaahay amray laakiin abu daa-uud baa riwaaya la socotay walam yarahaa shay-an waa riwaayada ishkaalka keentay waa riwaayada kollay ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyana ay xoog yeeleen iyadoo riwaayaadka kale ay ka badan yihiin ruwaaduna ay ka badan tahay ka idqaan badan tahay ayay haddana taa xoog yeeleen oo ay bal matala yidhaaheen umu arag ciday wax tahay taasi talaaqdaas wax laga soo qaadayo laakiin abu daawuud baaba idhaahaa dee ciddii aan abu zubayr ahayn ee dadkii kale ka badnaa waxay sheegeen in talaaq laga soo qaadayo baa lafdigan uu markaa muslim ogaan u gooyey walam yarahaa shay-an macnaha umuu arag inay wax la tiirsadaba tahay laakiin bal haddii aan riwaayadii sugno kollay imaam shaafici iyo ibnu cabdilbari ay ma kale tawjiih bay leeyihiinoo walam yarahaa shay-an maha macnuu talaaq la tiirsado oo dalaaq dhacday umu arag macnuu maahee walam yaraha shay-an sawaaban waa markaa tawjiih ay riwaayaadkii kale ixtimaalaad baa ay ku waafaqayso macnaa wax toosan oo hagaagsan dalaaqa uu riday markaa ee uu haweenaydii iyadoo xaydna ku riday umuu arag laakiin dalaaqu uu dhacaye laakiin arrinku dee macsiyaabuu ahaa mukhaalaf uu ahaa wax hagaagsan oo toosan umuu arag iyo taa haddii la yidhaha riwaayaadkii kale ay waafaqaysaa marka dee dhinacan kale loola kaco ayay bal minterneka keenaysaa bal waxaan leenahay qowlkii raajixa ah halkan sawaabkaa cinda ahli lcilm waxa weeye waa dalaaqi waa dhacaya dalaaq macsiya haba noqdo dalaaq bidciya haba noqdo uu dhacaya wixii la farayay ruuxana hadday waxarsan yihin sidan bay noqonaysaa qaala muslimun muslim wuxuu yihi akhba'a xaysu qaala curwa waa imika cabdirazaaq waayo qoladii hore een cabdirazaaq ahayn mawla cazataynu kusoo marnay imika ninkan uu leeyahay muslim waa halkan khadabaa kaba dhacay cabdirazaaq buu noqone xaysu qaala curwata markuu yihi mawla curwata halkan khadabaa kaba dhacaye inamaa huwa mawlaa cazata siday qolooyinka kaleba wariyeen waa mawlaa cazata ee mawlaa curwata maaha waa khada allah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta